sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulanka aan caadiga ahayn ee ay xalay yeesheen golaha wasiirada ee soomaaliya oo uu shir guddoominayey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa laga soo saaray qaraar lagu mamnuucayo ka ganacsiga hubka iyo saanadda ciidanka iyada oo dhinaca kalena lagu ansixiyey siyaasadaha lagu maamulayo iibka hubka sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda farxaan maxamed jimcaale golaha shirkaan caadiga ahayn ee caawa uu yeeshay waxa uu ku soo saaray qaraar lagu xoojinayo hanaanka maaraynta hubka iyo rasaasta iyada oo la xaqiijinayo amniga qaranka iyo u hogaansanaanta halbeegyada caalamiga ah ee la xidhiira qaabka loo maareeyo hubka iyo rasaasta go-aamada uu soo saaray golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa ay kala yihiin kow qodobka koowaad mamnuucidda ka ganacsiga hubka iyo saanadda ciidanka waxaa la mamnuucay ka ganacsiga dhammaan noocyada kala duwan ee hubka iyo saanadda ciidan ee soo gelaya ama ka baxaya jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qodobka labaad reebista falalka sharci darrada ah waxaa reeban in la soo dejiyo la dhoofiyo la warshadeeyo laga ganacsado la isu gudbiyo ama la daabulo hubka iyo saanadda ciidanka qodobka saddexaad reebista howlaha dalaalnimada ee hubka iyo saanadda ciidan waxaa la mamnuucay howlaha dalaalnimo ee la xiriira hub ama saanad ciidan oo lagu fuliyo gudaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qodobka afraad haysashada hubka waxaa la ogol yahay oo keliya haysashada ak47 bistoolad iyo wixii la mid ah ee ka diiwaan gashan wasaaradaha amniga gudaha ee labada heer ee dowladeed dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay tallaabo ka qaadi doonto cid walba oo u hoggaansami weyda tallaabooyinka lagu mamnuucayo haysashada noocyo badan oo hubka ah iyo weliba ka ganacsiga hubka kaas oo lagu soo saaray qaraarkan waxaana loo xil saaray inay dhaqan geliyaan wasaaradda amniga gudaha ee heer federaal oo kaashanaysa wasaaradaha amniga gudaha ee dowlad goboleedyada dalka cid kasta oo jebiso qodobadan qaraarkan waxaa laga qaadayaa tallaabo waafaqsan shuruucda u degsan waddanka waxaana si sharci waafaqsan lagula wareegayaa gaadiidka hubka iyo saanadda ciidan ee sharci darrada ah waxaa dabagal iyo xanibaad lagu soo rogayaa cid kasta oo lagu helo falalkaasi sharci darrada ah ee lagu mamnuucay qaraarkan golaha wasiirada si waafaqsan shuruucda dalka wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradaha amniga ee dowlad goboleedyada ayaa la farayaa in ay fuliyaan qaraarkan wasaaradda amniga gudaha waxaa la farayaa in ay si dhow ula shaqayso laanta la socodka hubka iyo rasaasta ee xafiiska amniga qaranka si warbixin joogta ay u siiyaan golaha amniga ee qaranka ka sokow in dowladda soomaaliya ay soo saartay qaraar lagu xakamaynayo ka ganacsiga iyo haysashada hubka dhinaca kalena waxay meel marisay siyaasadda lagu hagayo iibka hubka ee laamaha amniga sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka golaha xukuumadda ee soomaaliya farxaan maxamed jimcaale siyaasaddan oo ay soo gudbisay wasaaradda gaashaandhigga waxay qeexaysaa hanaanka ay hay-adaha amniga ee dalka ay ku soo iibsanayaan hubka rasaasta iyo qalabka ay u baahan yihiin siyaasaddani waxay xaqiijinaysaa in hanaanka iibka hubka rasaasta iyo qalabka ciidanka loo fuliyo si waafaqsan sharciga iibka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal siyaasaddani waxay qayb ka tahay dadaalka dowladda federaalka ay ugu jirto dejinta shuruuc siyaasado iyo nidaamyo adag oo markaasi lagu xakamaynayo hubka sida sharci darrada kusoo gala dalka kadib qaadistii cunaqabataynta hubka ee saarnayd dalkeenna ee la qaaday bishii disembar sanadkii hore siyaasaddu waxay ka hortegaysaa haddaba hubka rasaasta iyo qalabka u soo degi kara kooxaha argagixisada ee khawaariijtu ay ka mid yihiin iyo kuwa kale ee lidka ku ah nabadgelyada dalka golaha wasiirada ayaa sidoo kale shirkoodan aan caadiga ahayn ku meel mariyey hindisaha sharciga lagu dhisayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka golahu waxa uu si aqlabiyad ah uu ansixiyey hindisaha xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo ka koobnaan doona siddeed iyo toban xubnood waxaa kale oo shirkii xalay ee golaha wasiirada soomaaliya lagu ansixiyey heshiis difaac oo ay wada gaadheen dalalka soomaaliya iyo masar sidoo kale golaha wasiirada caawa kulankaan caadiga ahayn ee uu yeeshay waxa uu ku ansixiyey heshiis difaac oo u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladda masar qaraarkan ayaa soo baxaya maalmo uun kadib markii uu dad rayid ah gacanta u galay hub laga keenay dhinaca etoobiya taas oo ay ilaa haatan baadhis kala duwani ku socoto in laga helo jawaabo rasmi ah sidoo kalena dhacdadaas ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda soomaaliya laga qaaday cunaqabatayntii hubka waxaana dowladda soomaaliya ay ku doodaysaa inay dejinayso siyaasado iyo nidaam adag oo lagu xakamayn karo hubka sida sharci darrada ah ku soo gala dalka waxaase la dhowri doonaa in ficil loo bedelo tallaabooyinka ka soo baxay golaha xukuumadda